dadka somaliland iyadaaba la xamanayay oo oo maaragtay in badan la xamanayay in badan intaan ka ogahaana dadka halkaan jooga oo koonfurta ka dagaalamaya in badan oo kamida somaliland ay ka yimaadeen markay doonaanna waxa iyo hargeysa iyo berbera iyo gooraba intaba way tagaanoo danahooday kasoo qabsadaan marka waxaan isleeyahay anu somaliland talajisigooda iyo talajiska iyo shabaabkuna inay iska warqabaan baan aaminsana
aya arrintaa maxaad u cadaynaysaa anu marka sidaas aaminsana saas waaye laakiin waxaa la yidhi nin abeesha koriyow adigaa u aayiyo axdi malahan xabashada lagu aaminayo waxaa waaye ninkii ninkii nima kaa koriyo ayayaa cuni doona
arrintaa marka sheekh yuusuf maxaad ugu bayaanin lahayd soomaalida haddana dhegaysanaysa
anu anugu hadda ma rabo somalilandna waa dad soomaaliyeed inaan inaan eedeeyo oon eedeeyo oon umada soomaaliyeed tuso ma rabo laakiin ayaga waxaan leeyahay nin waxaa la nin libaax galay nin nin galana og nin galladana og ama dad waaweyn baa nahay dad intellectus yaqaanaa nahay dad wax badan ogaa nahay dad marka walaalaha iyo somaliland waxaan leenahay waxaan leeyahay walaalayaalow maanta waxa koonfureysaa waa ijiaya waxaad yeeshaan baaska aan kula moosno intaasaan la yaabay
Eh, marka eh, dabcan eh, waa hadda sida ay sheeganayaan dowlad goboleed baana ay yidhaahdeen oo ka madax banaan soomaalida inteeda kale Eh, dhulkoodana hadda eh, weerarada ka dhaca dhinaca kale ee soomaaliya kama dhaco marka eh, sidee bay markaa suuragal ku tahay oo ay uga dhaadhici kartaa dadweynaha in cilaaqaad uu ka dhexeeya somaliland iyo al-shabaab
waan kuu sheegaa hadal intaa hadal iga yahay ma rabo inaan anuu nimanka walaalahan oo soomaalida ah oo anuu anuu maaragtay somaliland uma aqaani gobolada waqooyiga uma aqaani laakiin de dadka somaliland oo intaas waxbaan ka oranaya waxa- anuu waxaan isle- waxaan leeyahay daadkaasi cid walba waa qaadayaa wardaadka aan isla moosno qofkuu gaadka magaya berri imaana waxaa nimankaasi dugsi bale waa waa waxaa nahay afarkii guriyo dibicadda saddexdii guriyo dibicadda iyo dibibuluug iyo dibimadoole ayaa nahay oo oo- oo libaax wuxuu yidhi dibicadda waa waa abyasiine aan iska cunno si aan cadowgu noogu soo raacay habeenkii dambana dibimadow dibibuduud waa khatar laftiisu yaan dhaafina habeenkii dambana dibimadow iskaayasiin oo saddexdaa dibi ku cunaysaa somaliland markay ugu ficnaato dibimadoobay naga doonta hadday saba kasoo hormarin marka somaliland iyo- iyo soomaaliya waxaan leeyahay iyo dowlad goboleedyada iyo, eh, dhammaan ummadda soomaaliyeed nimanka ha iska kaasha